جئناك جئناك الليل والله يرعاك الليل جئناك جئناك الليل والله يرعاك الليل يا نصر أجدادي الليل عودي بأمجادي الليل يا نصر أجدادي الليل عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya ganacsatada magaalada hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyey lacago baad ah oo uu kusoo rogay maamul goboleedka gaala raac ah ee isku magacaabay somalilan qaar ka mida wilaada wilaayaadka islaamiga ayaa booqday mid ka mida macaahidda soo saara ducaadda wilaayaadka islaamiga dowladda xabashida etoobiya ayaa soo bandhigtay dood ay si cad ugu taageerayso aqoonsi ku-sheegii maamulka somalilan uu ka helay yahuudda sahyuuneed ah muslimiinta ku dhaqan gobolka amxaarada ee dalka etoobiya ayaa la kulmaya dhibaatooyin xoogan iyo beegsi iyaga u gaar ah kooxda shiicada xuutiyiinta yeman ayaa awaamir adag ku soo rogay deegaanada ay ka taliyaan kadib markii ay sii kordheen dibadbaxyada iyo weerarada iyaga ka dhanka ah جئناك جئناك الليل والله يرعاك الليل يا نصر أجدادي الليل عودي بأمجادي الليل يا نصر أجدادي الليل عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك الليل والله يرعاك الليل جئناك جئناك الليل والله يرعاك الليل dhegaystayaal waa subax jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka muxaram sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri qodobada warkeena ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatanna isagii oo fidsan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya haddaba wararkii ugu dambeeyey ee howlgalladaasi waxaa inoo faahfaahinayaa maxamuud sheekh axmed tooshow jasaaka allaahu kheyran walaalka cabdiqani moxamed bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka waa subax jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo sideed hijri allah fadligiisa ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xali howlgallo kala duwan ka kala fuliyeen qeyba ka mid a wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya sida wilaayada bokool wilaayada baay wilaayada shabeellada hoose iyo sidoo kale wilaayada shabeellada dhexe dhanka wilaayada bokool ciidamada mujaahidiintu waxay howlgalla ka kala fuliyeen degmooyinka xudur iyo waajid dhanka xudur ciidamada mujaahidiintu howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen afafka hore ee degmada xudur waxay ku dileen askari murtad ah oo lagu magacaabi jiray ismaanjareere waxayna ka furteen oo ay ka qanimisteen qori ee kay fadhiismana iyo booshkiisa oo askarigaasi murtadka uu ku hubasnaa sidoo kale dhanka degmada waajid ee isla bokool ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culis ku qaadeen xerada maleeshiyeedka murtadiinta ee degmada waajid oo kamid ah gooba cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bokool dhanka wilaayada shabeellexe howlgal qarax ayay mujaahidiintu ka fuliyiin gudaha magaalada johoor waxaana lala eegtay maleeshiyaad ka tirsan booliska hirshabeelle waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka buulanaagi oo ah deegaan u dhow deegaanka namber lixdan sidoo kale mujaahidiintu ay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka mubaarak dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu ay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada bardaale oo kamid ah gooba cadowga allah duulaanka oo kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana qaraxaasi lala eegtay guri uu degmadaasi ka degan yahay sarkaal ka tirsan maamulka ridada ugu magacaaban bardaale waxaana jira khasaare murtadiinta kasoo gaaray howlgalkaasi qaraxa iyadoo burbur xoogan uu soo gaaray guriga sarkaalka u degnaa ee la beegsaday ciidamada mujaahidiintu waxay mudday kadamba sii kordhiyeen weerada ka dhanka ah cadowga allah ee duulaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta wa jihaaduku mubaarak aad baad u mahadsantahay tooshow ganacsatada magaalada hargeysa ayaa cabasho xoogan ka muujiyey lacago baad ah oo uu kusoo rogay maamul goboleedka gaala raac ah ee isku magacaabay somalilan casaam carafaad ayaa warbixintaasi inoo eegaya ganacsatada magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya oo dhigay dibadba xoogan ayaa cabasho ka muujiyey lacago baad ah uu ku soo rogay maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan ganacsatada magaalada hargeysa ee dibadbaxa dhigayey oo sidoo kale soo saaray bayaan deg deg ah ayaa xusay in haddii maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan uusan ka laabanin lacagaha baada uu soo rogay iyaguna albaabada iskugu dhufanaya dhammaan goobaha ganacsiga halkan waxaa la isugu yimi oo la isugu soo baxay oo dadkuna cabashada inta leeg ay halkan ka muujinayaan waa rukunkii meel lagu ogaaba halla cashuura marka la yidhi cashuuro ma aragno runta haddii la sheego boob baannu u aragnaa dhac baannu u aragnaa tacaddi baannu u aragnaa waxaanaan qaadi karin baannu u aragnaa dadkan in lacag laga qaado oo lacag laga dhex daydayo in la soo dayo waxay ku sugan yihin la ogaadaa ka horraysa awalba sixibara baanna baadhay awalba kulkaannu hayna maannu hayn maantana waa laga daran yahay ummaddaa maanta waxay qaadi waxaanay qaadi karin lagu sheegay war ha laga noqdo arrintaasi waxa ay daaran tahay cashuurta ay soo rogtay xukuumaddu in layidhi galooda ganacsatada ah dadka waa inaad ka qaadaan cashuurta annagu waxaannu ka iibinaa dad danyara oo tabaalaysan oo xaaladdooda ilaahay og yahay annagu awood uma lihin qofka inaannu idhaahno keen laba dollar iyo badh taasi oo aannu u aragno in laysa kaayo hor keenayo annaga iyo dadkii macmiilka ahaa waxaannu xukuumadda farriin u diraynaa inaanay qaadi karin cashuurta dadkuna aanay diyaar u ahayn haddii aad ka noqon weydaan tallaabadaannu qaadaynaa waxa weeye annaga iyo macmiilku midiyaha isku qaadan mayno albaabada ayaannu xidhan doonnaa waxaanaan qaadi karin oo nalagu soo rogay dad danyara oo masaakiina oo oo maxaanku idhahdaa abaaraysan oo maxaanku idhaahdaa allah mustacaan cudur iyo abaar iyo colaad iyo maxaanku idhaha rooblaan isugu darsantay in la yidhaahdo waxaasoo lacaga haddana ha laydinku cashuuro hooyada tamaandhada iibinaysa ee maalintii aanay boqorka ku soo gelin ee maxaanku idhahda reerka iyada ku xigaa bakhtiyayo ean awood u lahayn inay maxaanku idhahdaa ay lacagtaa bixiso dadku waa dayar waa dadkaasuu qawadhan maxaanku idhahdaa een dhaqaale haysan maaaitiraaf lacag ka helin ee halkaa maxaankuhahda tamaandhada aynu soo shaqa tegay iyo qudaarta iyo wixii kastee la iibinayo awood uma lihin inaannu boqolkiiba laba dollar iyo barh bixinno awood uma laha mana qaadi karno mana yeelayno hadday halkaa dhaafi weydo waxaa dhici doonta inaan kaash mooyaane dollarna waxba lagu iibsanin oon meheradaha la furin oo qof kastoo moobilka lacag ugu jirtaa uu waayo wax wax ka iibiyo oo magaaladu xidhanto ayaa maxaa daba socon doonta insha allahu tacaala intaimka halkaa joogtiya labilaabkeediyo shillaabkeedba wey arrintaa waa iska dareemaanu ka nahay arrintaasi culayska intaa leeg lama qaadi karo ummadda oo dhan arrintaa way u dhegtaagaysaa arrintaasi waxa weyn arrin aad iyo aad u culus oo aanay dadku qaadi karan weyn halkan waxaan ka soo jeedinayaa go'aamadii guddida ay soo jeedisay iyo suuqa iyo dadweynaha ka soo baxaan soo jeedinaya waayahay og guddida ganacsatada suuqyada gobonimeeda aacadda go'aanka guddida ganacsatada markaannu aragnay cashuurta dawladdu ku soo rogtay iibka dhacaya ee ku dhacaya meerjanada kaasoo boqolkiiba boqol saamayn taban ku yeelanaysa dadka danyarta ah oo ku dhacaysa qodobka labaad markaannu darisnay go'aanmadii dawladdu soo saartay ee ahaa in ganacsatadu iibkooda raaciyaan cashuur dhan boqolkiiba aanay dadku qaadi karayn maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan ayaa qayb ka ah maamulada gaalada ay ka dhisatay gudaha dalka soomaaliya una adeegsadaan la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta aad baad umahadsantaa casaam qaar ka mida wilaada wilaayaadka islaamiga ayaa booqday mid ka mida macaahidda soo saara ducaadda wilaayaadka islaamiga bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey macadka cabdalle casaam waa macad soo saara ducaadda misana hoostaga maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa hadda wax ku barta ducaad kala duwan oo isaga kala timid inta badan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya xarunta macadkan oo ku taala deegaan ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay dhowaan waxaa booqasho ku tagay wilaadda wilaayaadka islaamiga baay iyo bokol oo kale ah sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan iyo sheekh xamse abu jacfar iyagoo u kuurgelayay habsami u socodka waxbarashada iyo dadaalada uu macadkan ugu jiro diyaarinta iyo tarbiyeenta ducaad u adeega diinta islaamka iyo bulshada wilaayaadka islaamiga ah mas-uuliyiinta ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey xarunta macadka waxaana maamulka macadku uu siiyey warbixin ku saabsan taariikhda macadkan manhajka waxbarashada iyo dowrka uu ku leeyahay soo saarista ducaad leh aqoon akhlaaq wanaagsan iyo karti ay bulshada ugu adeegaan waa kan mid ka mid a ardayda oo warbixintaasi bixinaya haddii soomaali ay intaan usoo baxda waxaa weyan ragga hadda meesha fadhiyo oo cabdilcazaamta maanta ku jira ama dhammaysana hadday usoo baxaan la dhihi karo jahli iyo gaalnimo iyo dulmi ama iska alaab qaataan oo ka tagaan soomaaliya ayaa la dhihi karaa marka loo fiiriya macnaha ragga maanta ka soo baxaya cabdilcazaam
intaasi kadib ardayda macadka cabdalla cazaam ayaa soo gudbiyey qayb ka mid ah cilmiga ay ku barteen macadka واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل ليس من يقضع ضرقا بطلا إنما من يتق الله البطل صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول
sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga wuxuu sheekha isdultaag uu ku sameeyey fadliga barashada cilmiga sharciga markale ilaahay ma leeyahay hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun dadku walbaradeen dadku walbarna jimaaweena ilahi le subxana watacaala nabageen calayhi salaatu wasalaam ma nin sheegay alculamaau warafatu lambiya dadku culimmada ilahay diin shay baradeen ambiyadii ilahay dhahal shay wa ina alambiya'a lam yuwarifuu diinaaran walaa dirhama inamaa warafu lcilm faman akhadahu akhada bixadin waafir ari nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka culimmada eeg diinaar iyo dirham dadka ma dhahal siinee dadka may dhahal siinaa diin iyo cilmo lan allankay qaada doona nabaga meelaylankaas may
sheekh cuhmaan iyo sheekh xamsa oo labaduba kelimaad dardaarana u jeeday ardayda ayaa sheegay in si aada looga sugayo wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya maadaama la doonayo inay ka qayb qaataan fidinta dacwada diinta islaamka walaalayaal taad ogtihiin dadkaan meesha ku xareysan oo ku dhowaad boqolka ah oo wejiyadan maaragtay nayarada ah ay nuurayso o ifayso waa dad maaragtay la sugaayo oo bannaanka iyo wilaayaadka markaanu nahay dad aan dhararayno aan sugayno aan islaan nahay dadkii waa soo daaheen say wax u jiraan marka insha allahu tabaaraka wa tacaala baahi ayaa ka jirto meelihii aad ka soo tagteen jahli badanaa jiro marka insha allahu tacaala in aad dadaashaan waan idinku dardaarminayna insha allahu tacaala cabdalla cazaam ardayda joogta iyo macallimiinta joogo iyo maamulayaasha iyo ragga hadda ku sugan oo jooga waa rag meelo badan laga sugaayo shaqana loo soo darsaday oo islaamka hadda shaqo uu ku ogyahay lagana warsugaaya maxay xaqiijiyeen raggii maamulka iyo macallimiinta dadkan waa shaqadoodii inay wax fahansiiyaan fahamka ilaaha qaybiya oo bixiya laakiin in maxay ahaydoo waajibaadkii ka saarnaa iyo wax aqoontii iyo cilmigii inay bixiyaan dadka la rabo inay cilmigaa gurtaan oy qaadaan oy ku intifaacaan oy ku camal falaan oy fahmaan oy soo xambaaraan si ummadda kale ay u gaarsiiyaanna ardada waayo la sugyaalaad tihiin marka saad dareemaysaanba walaayaadka waa laidinka sugaaya aad iyo aad aa laidin sugaaya walaayo kastoo meeshan uu rag ka joogo waxaa laga yaabaa inay ku xisaabtamayso raggii machadka ku jiray way kuu soo go'i doonaan waana lagu intifaaci doonaa insha allahu tacaala gebagabadii booqashada mas-uuliyiintan waxay ku dhiirigeliyeen maamulka ee ardayda inay sii xoojiyaan dadaalkooda ku aadan faafinta cilmiga tarbiyada wanaagsan iyo u adeegidda bulshada waxay sidoo kale muujiyeen wulaadda wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya siday uga go'an tahay taageeridda horumarinta waxbarashada macadkan ka tilmaaman macaahida kale ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah aad baad u mahadsantaha abu ayman dowladda xabashida itoobiya ayaa soo bandhigtay dood ay si cad ugu taageerayso aqoonsiku sheegii maamulka somalilan uu ka helay sahyuneeda yahuudda nuur cali warsame abusheyba ayaa faahfaahinta warkaasi ino haya institute of foreign affairs oo ah macad cilmi baaris iyo tababar diblomaasiyadeed oo hoos yimaada wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa daabacay maqaal uu si cad ugu barbar istaagay dooda maamulka shaaldirirka ee somalilan maqaalku wuxuu tilmaamay in dooda somalilan haddaysan ku koobnayn oo keliya helitaanka aqoonsi rasmi ah balse muhiimaddeedu ay sii kordhinayso doorka istaraatiijiga ah ee ay ku leedahay amniga badda cas ee dekedaha xeebaha iyo marinada badda ka dhigtay goobo qoodaha adduunku ay ku tartamayaan sidaas daraaddeed ayuu maqaalku yidhi muhiimadda istaraatiijiga ah ee somalilan hadda laguma go'aamiyo oo keliya in si rasmi ah loogu aqoonsaday dal madax bannaan iyo in kale balse ay tahay in quwadaha gobolka iyo kuwa dibadduba ay u arkaan inay tahay lamaani lama horaan u ah amniga iyo saadka qormadu waxay sheegtay in dhaqdhaqaaqyada soo ifbaxaya ay muujinayaan in aqoonsiga hadda uusan ahayn oo keliya arrin sharci ah balse uu noqday aalad istaraatiiji ah oo ay dowladuhu u adeegsadaan inay ku helaan amni marinbadeed iyo saameyn siyaasadeed oo gobolka ah siday carbowday qormadu waxaa horey loo aaminsanaa in somalilan marka hore ay u baahan tahay aqoonsi rasmi ah si ay u hesho xiriir iyo iskaashi caalami ah oo weyn balse aragtidaasi ayaa hadda sii daciifaysa maadaama iskaashi dhab ah uu bilaabanayo idoo aan weli la aqoonsan amni darro uu sheegay maqaalku inay kusii kordhayso badda cas iyo loolanka quwadaha ayaa baabalmandaba ka dhigay marinbadeed istaraatiiji ah taasoo kordhisay ayuu yidhi muhiimadda dekedaha iyo xeebaha somalilan ee dhinacyada amniga iyo ganacsiga ilaalinta amniga marinada badda ayay qormadu tilmaantay inaysan ku xirnayn oo keliya joogitaanka ciidamada badda balse loo baahan yahay dekado la isku halayn karo xarumo saad iskaashi sirdoon iyo maamul xeebeed oo xasiloon goobta somalilan ee gacanka cadmeed ayay qormadu sheegtay in maamulka hargeysa ay siinayso muhiimad istaraatiiji ah oo ka weyn arrinta aqoonsiga taasoo keentay in dalal shisheeye oo leh dano waaweyn ay xoojiyaan iskaashiga ay la leeyihiin iyagoo aanan sugin aqoonsi rasmi ah lamacaamilka maamulkan aan la aqoonsan ayay qormadu xustay inuu ka dhigan yahay in somalilan si tartiib ah ugu dhex milmayso xiriirada amni dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee gobolka iyadoo loo marayo iskaashi dhab ah iyadoo aqoonsi rasmi ah weli aan helin maalgashiga heshiisyada ganacsiga iskaashiga amniga iyo xiriirada diblomaasiyadeed ayuu maqaalku sheegay in somalilan uu siinayo xiriiro caalami ah oo shaqaynaya taasoo hoos u dhigaysa baahida degdeg ah oo ay u qabtay aqoonsi caalami ah faa'iidada istaraatiijiga ah ee somalilan ayaa abuuraysa qaabab iskaashi oo si dhab ah caadi uga dhigaya doorkeeda caalamiga ah xitaa iyadoo xaaladeeda sharci uu weli muran ka taagan yahay ayaa lagu yiri maqaalka uu baahiyey maxadka arrimaha dibadda ee etoobiya sida qormadu ay xustay dekadda berbera waxay ka gudubtay inay noqoto oo keliya dekad ganacsi waxayna isu bedeshay xarun istaraatiiji oo muhiim u ah amniga badda isku xidhka gobolka iyo tartanka quwadaha gobolka iyo kuwa caalamka maqaalku wuxuu sheegay in ku tiirsanaanta etoobiya ee dekadda jabuuti ay tahay halis dhaqaale sidaas daraaddeed ayuu yidhi etoobiya waxay berbera u noqon kartaa marinbadeed kale oo ay ku xoojinayso ganacsigeeda kuna sugto adkaysiga dhaqaalaheeda warbixintu waxay sheegaysaa in goobta somalilan ku taalo oo keliya muhiimaddu aysan ahayn balse qiimaheeda istaraatiijiga ah ay kordhiyeen ayay tiri xasiloonida siyaasadeed awoodda maamuul iyo kaabayaasha ay leedahay kuwaas oo juqraafiyadeeda isu bedelaysa fursad istaraatiiji ah qormadu waxay si cad u iftiimisay in etoobiya ay u baahan tahay helista marinobadeed kala duwan iyadoo diiradana ku haysa dekadda berbera maadaama ayay tiri ay haatan noqotay arrin istaraatiiji ah oo la xiriirta amniga iyo loolanka juqraafiyadeed ee gobolka qorshaha etoobiya ee ah inay berbera ka hesho marinbadeed ayay qormadu hoosta ka xariiqday inuusan mar dambe noqon doonin waxa ay ku tilmaantay arrin dhaqaale oo keliya maadaama somalilan ay sii yeelanayso ayay tiri door amni oo gobolka ah hay-adaha gobolka sida midooda afrika iyo igad ayay warbixintu sheegtay in mabaadi'doodu ay weli ku salaysan yihiin ilaalinta xuduudaha iyo midnimada dhuleed ee dalalka islamarkaana wadahadalladu lagu xaliyo wixii khilaafaad ah balse xiriirada cusub ee somalilan ayaa caqabad ku noqday xeerarkaasi sida lagu sheegay warbixinta inkastoo dalal badan ay weli ka walaacsan yihiin aqoonsiga somalilan haddana haddanaha istaraatiijiga ah sida amniga ganacsiga iyo marinbadeedka ayaa si isa soo taraya u hagaya xiriirka uu maamulka hargeysa la yeelanayo dalalkaasi sidaas daraaddeed waxaa suurtagal ah ayaa lagu yidhi maqaalka uu daabacay mahadka i f a in iskaashiga sii kordhaya ee lala yeelanayo somalilan uu marka hore caadi ka dhigo xiriirka kadibna uu u horseedi karo aqoonsi rasmi ah maqaalku wuxuu carab dhabay in somalilan arrinteedu hadda aysan ku koobnayn oo keliya raadinta aqoonsi balse ay noqotay arrin istaraatiiji ah oo la xiriirta amniga badda cas tartanka quwadaha muhiimadda dekadaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha institute of foreign virus ayaa qormadan uu daabacay lagu sheegay in arrimaha soo jira awgood laga yaabo in mustaqbalka somalilan uusan ku xirnaan oo keliya helitaanka aqoonsi rasmi ah balse uu ku xirnaado doorka ay ka qaadato nidaamka amni ee gobolka ee hadda dhismaya dooda noocan ah ee etoobiya ay soo gudbisay kuna taageerayso go'itaanka maamulka ashaaldirarka somalilan ayaa salka ku haysa damaceeda gurcan oo ay ku rabto inay ku xaqiijiso heshiiskii xaaraanta ahaa ee labada kun afar labaatankii ay kala saxiixdeen muuse biixi iyo abiy axmed mahadsanid abuusheyba muslimiinta ku dhaqan gobolka amxaarada ee dalka etoobiya ayaa la kulmaya dhibaatooyin xooggan iyo beegsi iyaga u gaar ah waa kana camaar cabdulqaadir oo warbixintaasi inoo haya wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa xaqiijinaya inay muddooyinkii dambe sii korortay dhibaatooyinka dadka muslimiinta loogu geysanayo dalkaas gaar ahaan gobolka amxaarada ee dhaca waqooyiga dalka itoobiya golaha sare ee arrimaha islaamka ee gobolka maxaarada ee dalka itoobiya ayaa soo saaray digniin ku saabsan weeraro iyo hanjabaadyo isdabajooga ah oo lala beegsanayo imaamyada iyo dadka muslimiinta ah ee u cibaadaysi taga masaajidda goluhu waxa uu sheegay in rag hubaysani ay weerar ba'an ku hayaan imaamyada iyo dadka salaada cishaha kusoo tukada masaajidda iyadoo qaar ka mid ah la dilay kadib markii rasaas ooda looga qaaday sida golaha sare ee arrimaha islaamku uu sheegay weeraradan ayaa looga gol leeyahay in lagu cabsigeliyo bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka maxaarada laguna beegsado culimmowdiinkooda waxaa kale oo galuhu ka shanqariyey in tallaabooyinkan soo xoogaysanaya ee islaam naciibka ku qotoma ay kala hadleen mas-uuliyiinta sare ee dowladda balse ilaa hadda wax laga qabtay aysan jirin goluhu waxa uu soo jeediyey in ilaalin gaar ah loo sameeyo imaamyada dadka masaajidda ku tukanaya xilliga cishahana ay koox koox isku raacaan islamarkaana la xoojiyo wadashaqaynta muslimiinta ku dhowaad laba isbuuc ka hor ayay ahayd markii goluhu shaaciyey in sheekh sufyaan aadam oo muddo shan iyo toban sana ah imaamka ahaa masjid ku yaala magaalada dangiila lagu dilay meel u dhow gurigiisa isagoo ka soo laabtay salaadii cishaha golaha sare ee arrimaha islaamka ayaa dilkaasi ku tilmaamay qayb ka mid ah weerarada isi soo taraya muddooyinkan dambe sida gaarka ah loogu beegsanayo culimmada iyo hogaamiyaasha diinta islaamka ee gobolka maxaarada aad baad u mahadsantahay camaar ugu dambeyntii kooxda shiicada xuutiyiinta yemen ayaa awaamir adag kusoo rogtay deegaanada ay ka taliyaan kadib markii ay sii kordheen dibadbaxyada iyo weerarada iyaga ka dhanka ah marwaan moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya gobolka arjuuf ee waqooyi bara dalka yemen waxaa kusii xoogaysanaya dhaqdhaqaaqyada ay wadaan dadka deegaanka ah iyada oo maalintii saddexiyo tobanaad oo xiriir ah ay weli socdaan nufuud ka kala socota qabaa'ilka dega gobolkaasa oo kulamo ku yeelanaya deegaanka madar xarreyaana isu soo baxyadan ayaa jawaab u ah baaq uu horay u jeediyey guddoomiyaha dadka deegaanka xamed bin raashida xilli ay xuutiyiinta gobolka ka hirgeliyeen tallaabooyin amni oo adaga laguna cunqabataynayo dadka sunniga ah ee dega deegaanada ay maamulaana xamed bin raashid ayaa sheegay in qabaa'ilka ku sugan madar xarrayaan ay isku diyaarinayaan inay gaaraan go'aanka madambays ah oo aan dib looga laaban doonina markay soo dhammaadaan dhammaan wafdiyada la sugayo wuxuu carabka ku adkeeyey in dhaqdhaqaaqan uu yahay mid lagu difaacayo dadka sunniga ah ee dhibaatooyinka kala kulmaya kooxda shiicada ah ee xuutiyiinta xuutiyiinta ayaa dhankooda wada abaabul ay ka wadaan deegaanada ay ku badan yihiin kooxaha shiicada ah ee taageersan siyaasadda kooxda xuutiyiinta arrintan ayaana cerka isku shareertay muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii maleeshiyaad ka tirsan xuutiyiintu ay dhibaatooyin u geysteen dad deegaanka ah iyaga oo qaar ka mid ah kula kacay afduub iyo dilal bareer ahaa sida ay qabaan dadka falanqeeya arrimaha gobolka xiisadan ay isku abaabulayaan dadka deegaanka ayaa kooxda xuutiyiinta gelinaysa xaalad adaga xilli ay xakamayn la'yihiin saameynta ka dhalatay culaysyada kaga imaanaya dhanka dibadda wuxuuna kacdoonkaani meesha ka saarayaa siyaasaddii ay kooxda ku maamulaysay deegaanada ay gacanta ku hayso aad buu u mahadsan yahay marwaan ayuu kaasii ahaa warbixintiisana waxay u dambeysay warkii saaka aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu